إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kala duwan ku qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa la shaqeeya ee ku sugan gobollada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool mu'asasada alkataayib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ee dhex maray ciidamada xisbada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada shabeellaha hoose ayaa xukun dil toogasho ah ku fidhisay askari ka tirsan dowladda federaalka waxaa la shaaciyey qaar ka mid a khasaarihii ka dhashay dagaaladii magaalada boosaaso ku dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kuwa b s fta ee uu maraykanku dhisay kuwaasoo dhacay sannaddii labada kun koob iyo labaatanka walaayada mudug ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dowla diini ah oo loo qabtay golaha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee mudug milatariga ruushka ayaa gacanta ku dhigay askar u dhashay dowladda ingiriiska iyagoona dhanka kala duulaan ballaaran ku qaaday gobolka donbass ee dalka yukrain موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kala duwan ku qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya ee ku sugan gobolada banaadir shabeellaha hoose iyo bakool haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waxa weli halkooda ka sii socda howlgallada ay qaadayaan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ka dhan ah ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya haddii aynu ka hormarno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka soomaaliya saldhiggan la beegsaday ayaa wuxuu ku yaalaa xaafadda suuqa xoolaha ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku ekeeyey xerada maslax oo ay ku sugan yihiin ciidamada ugandha taas oo ku tala duleedka suuqa xoolaha ee degmada hiliwaa dhawaqa rasaasta ayaa laga maqlayay goobtii ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska welina ma aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada ugandhayska ee weerarka la kulmay inta uu la egyahay isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka cali agoon oo ka tirsan xaafadda suuqa xoolaha ee isla degmada hiliwaa ayaa qaraxa lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka sidaasi la mid a isla magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada howlwadaag waxay ku dileen maxamed xayle oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda federaalka gaar ahaan maamulka degmada howlwadaag dhanka shabeellada hoose ciidamada milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada ugandhayska ka samaysteen garoonka degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose dhanka bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada xabashida ethoobiya ee duulaanka ku jooga waddanka soomaaliya ciidamadan ethoobiyaanka ah ee weerarka la kulmay ayaa waxay ku sugnaayeen degmada waajid sidoo kale howlgallada bakool ay mujaahidiintu xalay ka fuliyeen waxaa ka mid ahaa dagaal culus oo ay ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana la beegsaday saldhig ay ciidamadani kaga sugnaayeen degmada xudur mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo tartanka qur-aanka kariimka ah ee dhex maray ciidamada xisbada xarakada shabaabulmujaahidiin warbixinta filimka waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
بسم الله الرحمن الرحيم
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
هذا كتاب الله يصنع مرشدا يمحو ظلام الشرك والأوثان هذا كتاب waa muuqaal soo jiidasho badan oo lagu soo bandhigay tartan u dhexeeya ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah qaybtan oo ah juska koowaad ayaa lagu tartamayaa shanta jus masjidka uu tartanku ka dhacayo ayaa aad u camiran waxaana waxyaabaha xiisaha leh ka mid ah habka quruxda badan ee ay ciidanka xisbadu u akhrinayaan qur-aanka kariimka
أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا كتاب الله رمز فلاحنا وصلاحنا في سائر الأحيان
gunaanadka muuqaalka waxaa lagu soo bandhigay natiijada tartanka dhex maray ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah kaalinta koowaad waxaa galay cabdulkariim cali aadan oo u tartamayay wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud kaalinta labaad waxaa galay xasan sheekh moxamed oo u tartamayay wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo bakool halka kaalinta saddexaad uu galay cabdulwakiil moxamed axmed oo u tartamayay wilaayadda islaamiga ah ee mudug
والله لولا الله لم نكن اهتدي
dhammaan ciidanka xisbada ayaa la guddoonsiinayaa hadiyado iyo abaalmarinno iyadoona ragga kaalimaha hore galay si gaar ah loo maamuusay
تذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات
filimkan ayaa laga dheehan karaa in ciidanka xisbadu yihiin ciidan qur'aan maadaama ay yihiin jeysh u taagan faridda wanaagga iyo reebidda xumaha ciidanka dowladda federaalka ayaa dhankooda lagu tilmaamaa inay caan ku yihiin cunidda qaadka iyo cabidda sigaarka tiiyoo ay u dheer tahay isbaarada iyo laaluushka qaadashada dadweynaha
codkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii uu soo jeedinaya mahad cubayd ee ku salaysneyd muuqaalkii dhowaan ay baahisay alkataa'ib ee ku aadanaa tartanka qur-aanka kariimka ah ee dhex maray ciidamada xisbada xarakada shabaabulmujaahidiin maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa xukun dil toogasho ah ku xukuntay askari ka tirsan dowladda federaalka maxamed ciise ayaa ka waramaya degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose tuulo hoos tagta oo lagu magacaabo nuun garre ayaa waxaa ka dhacay xukun xadduriddo ah waxaa lagu fuliyey xukunkan faarax axmed cumar oo da'diisu ahayd afartan iyo saddex jir kaasoo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka qaadiga ayaa faahfaahiyey waxa lagu soo eedeeyey faarax axmed cumar ninka la yidhaahdo faarax axmed cumar saddex iyo afartan sano jir ah degan warmaxan waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay askarka ciddada soomaaliya gaar ahaan ciidanka militariga guutada toddobaad qaybta lixdanaad sidoo kale waxaa lagu soo eedeeyey mukhanas riddada u fadhiya isbaarada warmahan kana gudbiyo baabuurta waaweyn sida inatarayada iyo wixii la mid ah intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane faarax wuxuuna ka jawaabay haa waa jirtaa waxaa la igu soo eedeeyey ciidamada riddada in aan ka mid ahaa laakiin waxaan ka tagay muddo dhowr bilood laga joogo sidoo kale mukhallas inaan ahay waa jirtaa waxaan kala gudbiyaa baabuurta waaweyn iyo wixii la mid ah waxaana ka gudbiya isbaarada warmahan iyo isbaarada axis control qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunkiisa iyo nasuusta loo deliishaday intaa kadib maxkamaddu markay dhagaysatay eedda loo soo jeediyey eedaysane faarax iyo jawaabka uu ka bixiyey oo ay ahayd mid qiraal ah waxay u bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida soo socota kow faarax axmed cumar inuu ridoowey ficilka uu ku jiro inuu yahay ficil riddo ah labo waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in la dilo dil hadduu riddo ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafir faulaa'ika xabitat acmaaluhum alaaya wa qowluhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuhu akhrajahu lbukhaariyu wabillahi towfiiq xukunka kadib waxaa durbaba isqabsaday takbiirta boqolaal dadweyne ah oo u soo daawasho tegey iyo dhawaqa rasaasta allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhowr jeer oo hore ayay xukuno kuwan la mid ah ugu dhaceen wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose waa hagaag waxaan idiin soo wadnaa war ku saabsan mudug oo lagu soo gebagabeeyey dowro loo qabtay golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolkaas balse markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka bari waxaa la shaaciyey qaar ka mid ah khasaarihii ka dhashay dagaaladii magaalada boosaaso ku dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo kuwa b s f ee uu maraykanku dhisay kuwaasoo dhacay sannaddii labada kun kow iyo labaatanka guddi sheegay in loo xilsaaray tirakoobka khasaarihii ka dhashay dagaaladii dhacay dhammaadka sannaddii labada kun koob iyo labaatanka ayaa waxa ay shaaciyeen qaar ka mid a khasaarihii ka dhashay dagaaladii halkaas ka dhacay guddigu waxa uu sheegay in dagaaladaas ay ku dhinteen laba iyo labaatan ruux siddeetan iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar waxay sidoo kale sheegeen khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay dagaalkaas in uu gaaray siddeed boqol iyo toddoba kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah waxaa la aaminsan yahay khasaaraha nafeed iyo midka maaliyadeed ee ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaalada boosaaso inay ka badan yihiin tirakoobka ay soo gudbiyeen guddigan oo ka tirsan maamulka puntland wilaayada mudug ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dowlo diini ah oo loo qabtay golaha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee mudug haashim ayaa mar kale soo jeedinaya degmada xardheer ee walaayada islaamiga ah ee mudug waxaa lagu soo gebagebeeyey dowro diini ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee mudug dowradan oo socotay muddo laba toddobaad ah ayaa waxaa barbar socday kulan dhex maray golaha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ah muddadii uu socday kulanka waxaa la isla gartay in la dhiso gole ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah ee mudug bayaan ayaana laga soo saaray kulanka ujeedda bayaan ka soo baxay dowro loo qabtay golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee mudug kun afar boqol afartan iyo saddex bishii sideedaad islamarkaana barbar socday kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayada iyo nuqabada waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow in la dhiso golaha nuqabada wilaayada mudug waxaana guddoomiye loogu magacaabay naqiib cali maxamuud maalin ku-xigeenkiisa naqiib salaad maxamed jimcaale afhayeenka waxaa loo doortay xasan aadan nuux quuri xoghaynta waxaa loo magacaabay cabdiraxiin maxamuud bacdow laba goluhu wuxuu ballan qaaday garab istaagga ku dhaqanka shareecada islaamka saddex goluhu wuxuu isla qaatay horumarinta barashada diinta islaamka afar goluhu wuxuu ballan qaaday ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal intaba bayaanka oo sii socda ayaa waxaa lagu yidhi shan goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ka bara'a qaadashada maamulada riddada ah ee ka jira qaybo ka mida gobollada dalka lix waxaa la isla qaatay in goluhu ka qayb qaato ilaalinta bay-ada sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee golaha nuqabada walaayada islaamiga ah ee mudug cali maxamuud maalin ilaahay walaalayaal asagoo ka hadlaya shaygan layidhaahdo nuqubada wuxuu wuri walaqad akhada allaahu miithaaqa bani israa'iil wa bacadnaa minhum itnaa cashara naqiiban wa qaala allaahu innii macakum marka qoonka ilaahay aayaddaas maaragta uu ku soo dejiyey amase lagula hadlayo ayaa nahay waxaan annaguna ballan qaadnay inaan kula noqonno ehelkeennii iyo deegaamadeennii iyo dadkii aan wakiilka ka ahayn ilaahay marka waxaanu weydiisanaynaa inuu nagu dhareeyo kuwii gudbiye aan noqonno kuwii ku camal fala aan noqonno kuwii maaragtay sidii loo baahanay u guto camalkaana aan noqonno qaar ka mid a waxgaradkii loo qabtay dowrada ayaa ka warramay waxyaabihii ay meesha ka faa'iideen meeshaan waxa weeye waxaa lagu qabtay dowro aad u qiimo badan oo dad ka soo shaqeeya muslimiin oo muslimiinta in badan u shaqaynaya ka soo shaqeeyeen ilaahay miisaanka xasanaadka u saaraan leenahay annagana wixii aan ka barannay iyo wixii naloo akhriyey iyo wixii khayraada meeshaas aan macnaha nala dhaxal siiyey ilaahay macbuudka ahay ha noogu anfacaan leenahay waxaan qaadanay tafsiirka qur'aanka kariimka qaybo ka mid ah suuratul anfaal iyo suuratu tawba waan qaadanay waxay ka warramaya qofkii muslimaho haddee kulley diinta islaamka yaqaan waxay ka sheekaynayaan wuu fahamsan yahay waxyaalo badan baan ka faa'iidnay alxamdulilah ugu dambayntii waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa soo gebagebeeyey kulanka isagoo dardaaranna u jeediyey golaha cusub ee la dhisay waxaan rabnaa marka aan isu daarmaynaa mas-uuliyadda inaan dareenno rasuulku wuxuu leeyahy alayh isalaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mas-uuliyadda aan hayno inaan dareenno waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan sabab u noqno soodimaha la baabi'iyo la deris walaaleeyo dadka insha allahu tacaala annaguna wixii xaggeenna diyaar baanu nahay inaan ka caawino warramey ballamna noo taha soodimaha soodimaha inaan baabi'ino diyaar ma noo tahay dadka inaan deris walaalayno diyaar ma u nahay naga mid maaha naqiibkii qabiilkiisa inta gadaal u gala xisaab ma ogtaha qolo kala wadato oo ay rabto inay ku kala fogeyso deriska qayb ka noqdaanimo naga mid maaha maamulada islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qabaa'ilada ku dhaqan walaayaadka waxay la qaataan kulamo noocan oo kale ah oo looga arrinsanayo sidii lagu dhaqan geli lahay ku dhaqanka shareecada islaamka warka subaxnimo dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan milatariga ruushka ayaa gacanta ku dhigay askar u dhashay waddanka ingiriiska iyagaa hordha ka kala duulaan ballaaran ku qaaday gobolka donbass ee waddanka yukrain telefishinka rasmiga ah ee dowladda ruushka ayaa waxaa laga baahiyey laba askari oo kasoo jeeda dowladda britain kuwaasoo ra-iisul wasaaraha waddankaas ka dalbanaya inuu caawimaad u fidiyo ciidamadan ayaa ah maxaabiis u xiran ruushka waxayna arrintan naqanaysaa guul u soo hoyatay putin maadaama dagaalada ka socda dalka yukrain dowladda ugu badan ee caawimaadda siinaysa dowladda yukrain ay tahay midda ingiriiska dhanka kalena horey waxa ay labadan wadan hawada isugu mariyeen hanjabaado ku salaysan taageerada dowladda britain ay u fidinayso dowladda yukrain waxaana ruushka uu hore u sheegay in dowladda ingiriiska ay ka qowmamee doonto dowladda britain ilaa iyo hadda wax warahoo ku salaysan maxaabiista ay dowladda ruushka gacanta uga dhigtay ma aysan soo saarin dhanka kale ciidamada ruushka ayaa waxa ay duulaan ballaaran ku qaadeen gobolka dombas wararka ka imaanaya dalka yukrain ayaa sheegaya in milatariga ruushka uu qaaday qaybta labaad ee duulaankiisa uu ku qabsanayo bariga waddankaas madaxweynaha yukrain ayaa ku dhawaaqay in putin uu bilaabay duulaanka ka dhanka ah gobolka dombas ee dhaca bariga dalka yukrain boqolaal kun oo ka tirsan ciidamada ruushka ayaa u dhaqaaqay dhanka magaalada kharkif oo ah xarunta gobolka dombas warbaahinta yukrain ayaana faafisay muuqaal muujinaya duqeymo culus oo ku socda dombas goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada milatariga ruushka ay dhan weliba ka go'doomiyeen magaalada kharkif ayna sidoo kale isu diyaarinayaan la wareegideeda dhinaca kale dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay sare u qaadi doonto taageerada milatari iyo midka dhaqaale ay u fidinayso ciidamada yukrain si ay isaga difaacaan duulaanka ruushka warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqaan waa inagaa intaa